kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horrayno dhacdooyinka la gedisanaya toddobaadka ka dhacay dalalka caalamka sacuudi arabiya iyo dalalka kale ee gacanka ee khadar xidhiirka ugu jaray tuhinada ku saabsan inay taageerto argagixisada ayaa soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin dalabyo ay ku doonayaan in la fuliyo dalabyadaas waxaa ka mid ah in guud ahaanba ay khadar xidhto telefishinka aljaziira iyo dhammaan telefishinada kale ee hoos yimaada aljaziira waxaa sidoo kale dalabkaasi ka mid ah inay xidhiirka u jirto dhammaan ururada argagixisada gaar ahaan kooxaha ikhwaanulmuslimiin daacish alqaacida iyo kooxda xisbullah ee waddanka libnaan xulafada sacuudiga ayaa sidoo kale doonaya in khadar ay si deg deg ahi usoo afjarto joogitaanka milatariga turkiga ee waddankaas iyo xidhiirka wada shaqeyn ee kala dhexeeya dalalka kale ah sacuudiga masar imaaraadka iyo baxrain ayaa dhinaca kale dalbanaya in khadar ay soo gacangeliso shakhsiyaadka argagixisada iyo shakhsiyaad kale oo dalalkooda laga doonayo kuweyt ayaa waxa ay doonaysaa inay dhexdhexaadiso dalalkaas falanqayn arrimahaasi ku saabsan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah safiirka maraykanka ee soomaaliya stephen schwarts ayaa sheegay in maraykanku uu mar kale howlgal diblomaasiyadeed oo rasmi ay ku yeelan doonaan soomaaliya markay muqdisho ka furtaan xafiisyo dhammaadka sanadkan sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in macluushii laga baqayay inay ka dhacdo soomaaliya laga baaqsaday waxaase agaasimaha hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobey ee soomaaliya laurent bukura uu sheegay inuu ka digayo in la dhayalsado cunyarida soomaaliya ka jirta oo uu tilmaamay in ay sababi karayso in mar kale ay macluushii soomaaliya soo laabato waxaa sidoo kale dhegaystayaal toddobaadkan dhacay qaraxyo kala gedisan oo magaalada muqdisho ka dhacay kuwaas ay ku dhinteen dad kor u dhaafay afartan ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada waxa ay ka kala dhaceen xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir halkaas oo gawaari waxyaabaha qarax laga soo buxiyey kooxda al-shabaab ay ku beegsadeen dadka dhintay waxaa u badnaa ray dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaanuli ku guda jirnaa ee dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah diyaarado aan la aqoonsan dalka laga leeyahay kuwa dagaalka ee rasaas ku riday deegaano ka tirsan somalilan sida uu toddobaadkan xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka salal axmed maxamed xaashi diyaaradahan ayaa rasaas ku riday dadku dhaqan miyiga deegaano ku dhowdhow magaalo xeebeedka saylac walow aanay jirin dad wax ku noqday haddana waxa uu sheegay guddoomiyuhu in ay sababeen dhimashada xoolo nool iyo argagax gelinta dadka deegaanka ma jirto waddan sheegtay in ay diyaaradahooda halkaasi duqeeyeen kulmo looga xaajoonayo xalka gobolka mudug oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo galmudug ayaa laga soo saaray qodobo horu dhaca xasiliinta gaalkacyo iyo deegaano ka mid a gobolka mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhaceen dilal kala gedisan iyo in xoolaha lakala dhaco maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab ayaa waxay toddobaadkan weerar ku qaadeen bangi ku yaalla magaalada mandheere ee waqooyi bari kenya waxaanay ku dileen saddex qof oo laba rayda ay yihiin isla toddobaadkan ayaa gobolka waqooyi bari waxaa gaari ay la socdeen dad rayda oo miino kula qaraxday deegaan lagu magacaabo lafey halkaasoo la sheegay inay ku dhegaystayaal dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah koox muslimiina oo masaajid ku yaalla magaalada london taraawiix ku dukanayey ayaa nin gaari kuwa xamuulka qaada ah waxa uu dardarsiiyey tiro dad ah oo bannaanka masaajidka joogay halkaasna waxaa ku dhintay hal qof booliiska ayaa ninkaasi markii dambe lagu wareejiyey waxaana ay dowladda ingiriisku sheegtay in weerarkaasi waa weerar gagixiso oo naceeb ku salaysan gobolka virginia ee duleedka magaalada washingtonna waxaa toddobaadkan lagu dilay nabra xasanin oo ahayd gabar toddobiyo toban jir ah oo muslim ahayd waxaana dilay nin lagu magacaabo martines torres oo labaaaatan jir ah oo waddanka la sheegay inuusi sharc darro ku joogay aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka khilaafka dalalka carabta ayaa waxa uu yahay mid cirka isku sii shareeraya dowladda kuweyt oo isku dayaysa inay dhexdhexaadiso dalalkaasi carabta gaar ahaan waddammada sacuudi arabiya ee xulafadiisa iyo waddanka khadar oo khilaafaad uu dhexdooda dhex yaallo ayaa waxay soo bandhigtay saddex iyo toban shuruud oo ay dalalkaasi u soo gudbiyeen si ay dhinacyadu ugu heshiiyaan shuruucdaasi waxaa ka mid ah in la xidho tv-ga aljaziira inay qadar xidhiirka u jirto iiraan inay joojiso saldhigga militari ee turkigu uu ku leeyahay waddanka qatar iyo arrimo kale haddaba arrimahan sidee bay ku suuragalaysaa in dhinacyadu ay ku heshiiyaan suuragaltay ma tahay qodobadaasi in dhinacyadu ay isku fahmaan waxaa arrimahaasi ila falanqaynaya yuusuf eebakar shadoor oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha carabta isagoo magaalada muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay bal arrimahan inuu sharxaad inaga siiyo shuruuduhu waa shuruudo aad iyo aad iyo aad aada u malayso af carabiga lagu yidhaha tacjiizi wax inaan waxba laga qaban aysan kasoo baxayn camal ay og yihiin sababta waxa waaye marka laga hadlaayo qadar dadka hadda siyaasadeeda gooni u difaaca ama la dhacsan kuma jiro laakiin markaan ka fiirino qaanuunka dawliga ah waa wadan sufrayn ah oo xor ah jimciyadda horumaarka ka dhacaysa ka tirsan marka la yidhaahdo xiriirka kala dhexeeya wadamo kaleeto ja yani waa wax aan qaanuunka dawliga aan ku soconaynin oo aan loo baran dowladna dowlada dowladaha kale kalama kalama kalamana heshiiso kalamana hadasho xiriirka iyo dowladaha kale la yeelanayso marka wadanku waa wadan xor oo sufayna uu yahay qadarna waa wadan xor oo sufayna waxaa kaleeto jira aljaziira hala xiray iyo qaacidooyin waxawahay saldhigyada meesha ku yaal haldaa haldaa sidoo kaleeto waa iyadana aljaziira yani waa jira cabashooyin badan oo laga qabo dad badan ay ka qabaan laakiin waa waxaa jira warbaahin madax madax banaan oo lagaba yaababa inaysan wadamada khaliijka siday u afdheer tahay iyo saameynta ay ku leedahay iyo warbaahin kaleeto kula inaysan jirin waa tay hadda waxay u badan tahay xagga hadda sababaha ay udiidayaan xataa wadamo xirxiran oo dadkooda inay wax maqlaan aan ogolayn ay u badan yihiin marka saameynta ay dadkooda laftooda ku leedahay inay ka baqayaan dhinacaasay bay u eg tahay marka anay shuruudahaas ilama eka shuruudo dad in xal la gaaro ama in la heshiiyo doonayo ay soo saareen ilama eka marka so uma muuqato in midi midi ku taag ay meesha tahay oo xalkii la rabay inay gaaraan dhinacyadan aanay suuragal ahayn sida hadda ka muuqata qodobada waa sidaa u tiri runtii waa midi midi kutaag waaye sababta waxa waaye ma suuroobayso hadda aniga waxaan fiirsaday qalabka warbaahinta sucuudiga haddaa dhegeysato yani qaabka ay hadlaayaan iyo midda imaaraadka waxay ku leeyihiin inay kusoo noqotay bayt ulbaaca aniga bayt ulbaaca waxaa loo isticmaalaa naagta oo najus- najuusada ah oo ninkeeda oo ninkeeda inay maqasho ay tahay marka waxay ku leeyihin bayt ulbaaca kusoo noqotay marka luuqada saasa dad inay heshiiyaan rabaan kuma hadlaan waxaad umalaysaa marka in yaa dan ku qabo arrintan inay sii dheeraato maxaa maslaxada oo adduunyada ugu jira nabadgelyada adduunka ay khatar ku tahay nabadgelyada gobolka ay khatar ku tahay annaka soomaali ahaanay saameyn nagu yeelanaysaa waxaa ba-aya waxaa isbedelaya waxyaabo badan oo aasaasiya oo gobolka jiri jira sida aa isbedelaya wax dambe oo isbahaysiga khaliijka la yidhaha ma jiri doonaan wax dambe oo carab la yidhaha oo isku xiraan haddayba daciif yihiin masii jiri doonaan cid maslaxa ugu jirta oo gobolkaas joogta dadka qaarkood waxay israa'iil adan ugu jirtaa israa'iil xataa dan uga jirta haddii mandiqada dhan gaas gaas iyo dib qabsado yani cadow waxaa ku wareegsan dad badan oo aan ogolayn oo shucuub fara badana waxaa suurooday in dadkaas iyada lafteeda hafiyo marka arrintaasu meel halisa oo nabadgelyada caalamka iyo maslaxada bashariyada oo dhan bini aadanka dhan maslaxadiisa khatar ku ah waaye wax ka habboon in dadaalka ay wadaan wadamada maslaxada wada oo qaar khaliijka mid ay kamid yihiin in la raaco xal aan ahayn haddii wanaag la doonayo aniga iyo muuqdo ugu dambeyn khilaafkan dalalkan carabta ka dhexeeya saameyn inta la eg buu ku yeelan karaya jiritaankii jaamacadda carabta jiritaankii ururkii wadamada islaamka waa saameyn xun ku yeelanaya maxaa yeele marka hore way iska dhutinayeen waxaa ka xoog badshay isbahaysiya goboleedyada iyo isbahaysiyada caalamiga ahaa ka xoog badan saameyn weyn male waxaa umalaysaa wax magac uun kusoo horay marka hore bay ahaayeen haddana arrintu waxay sii usii socotaa daciifnimadii hore meel kasii fog oo kasii daciifsan ayay sii socotaa marka runtii waa arrin aan la saada waxyaabaha hadda khatarta soo socota waxaa waaye waxyaabaha imaadana lama saadaali karo marka adduunkan hubkan faraha badanna uu ku socdo ee gobolkan si gooniya ugu socdo dagaaladan iyo xagjirnimadan xadaafka hee socota haddii waxyaabahan lagu sii da bini aadanka dhan iyo gobolka dhammaaba waxba waxuu ku jiraa mustaqbal halisa oo aan la saadaali karin marka waxaan rajaynaynaa in caqligu soo laabto aad baad umahadsan tahay yuusuf mahadsan kaasi waxa uu ahaa yuusuf eebakar shadoor oo ah khabiir arrimaha carabta ka faallooda isagoo magaalada muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey dhegaystayaal guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa